asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacaan wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo halkani waa rediyo cadaado waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba xiliyadan kale markay saacaddu soo gaarto halkaanaad kala soco jirteen
waxaan ahay ganacsade anu ganacsadaan ahay oo waxyaabaha dalka keento dadka maxay u taraan dadku way daacaano oo markay dadku ay cunaan kujileetana beesha almananeyso iskolabada kaarno waba firito ayay dadku cabbaan kabacdi dibraday bi'isaa walaalo dadku wax dharag bixi uma baahnay wax gaajada bixiya u baahan yihiin yaa maxaa tidhi dadku waxay u baahan yihiin wax gaajada bi'iya laakiin uma baahna wax dharaga bi'iya miyaa tidhi allaylahay waa sidaa adeer adigaa iga quman waa runtaa
mar kale subax wanaagsan ayaana habadeedii ka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo waa subaxnimo sabti ah taariikhdana ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado qodobada aad ku maqli doontaan annagana idiin heyno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo xafiiskiisa kula kulmay ganacsatada ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho haddaba maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha iyo ganacsatada barnaamijka ay idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan in barnaamijka intuu hawada ku jiro wasiiradii dowladda federaalk soomaaliya ee tegay magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland kana qayb galay shirkii ka dhacay magaalada garoobe oo kasoo horjeestay qodobadii laga soo saaray shirkii ka dhacay garoobe haddaba qodobadaasi maxay yihiin barnaamijka ay idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan tirada dadka u dhimanaya cudurka koronafirus oo gaartay koo iyo toban kun oo qof haddaba dalalkee saameynta ugu badan ku yeesha cudurkaasi barnaamijka ay idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya muqdisho ku yeeshay shir ka dhan ah xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan la magacaabay haddaba wasiiradaasi maxay ka wada hadleen barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado ayaa idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas iyo wixuu nugu soo korra intaan barnaamij ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibadana dhagaysanayo waxaa ka maqneen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha u dambeeya barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan heestaani
badwayntada nee ku dayran kalluunkada baalanaya
gabagabada barnaamijka ayaa heestaasi maqli doontaan barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray cabdi fitaax soomane waxaana halkaa idinkaga daadahinaya anigoo ah maxamed aadan karaama waa mar kaliyo barnaamijkii falaqeynta wararka reediyo cadaado iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin heerkay lujoogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne walamahuraane howlaha danteena iyo horumar mar kale subax wanaagsan ayaana habad idinka leenahay saaxiibadana dhagaysanayo barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabaynaa dhankaasi magaalada caasimada ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xafiiskiisa xalay kulan kula qaatay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kulanka ganacsatada soomaaliyeed kula yeeshay xafiiskiisa kulankani ayaa waxaa kasoo qaybgalay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho waxaana sidoo kale ka qayb ahaa wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya kulanka ayaa looga hadlay inaysan wax saameyn ah ku yeelan maciishada talooyinka looga hortegayo faafidda caabuqaalista ah ee coronavirus ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ka codsaday ga- ganacsatada soomaaliyeed inaysan ka faa'iidaysan dhibaatada haysata bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaare kheyre ayaa sidoo kale sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaargarob ugu jirto ka hortaga saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus keeni kara isagoo ganacsatada ugu baaqay inay waajib iska saaraan daryeelka bulshada maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada caasimada ee muqdisho sare uu kacayay qalabka layskaga difaaco cudurka coronavirus ee afka lagu xirto kadib markii kiiskii ugu horeeyay laga helay caasimada wadanka soomaaliya ee muqdisho markuu kulanka soo dhammaaday ayaa warbaahinta uga warbixiyey kulankii waxyaabihii looga hadlay wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali xasan Tahay maanta waxaa xafiiska ra-iisul wasaaraha eh, runtii eh, shir ku yeeshay een, uu hogaaminaya ra-iisul wasaaruhu oo ay ka soo qayb galeen eh, rugta ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada Soomaaliyeed shirkaas runtii waxaa looga hadlayay een, saamaynta uu ku yeeshay dalkeenna eh, coronavirus eh, taasoo ah saamayn caalami ah oo runtii een, eh, dowladda Soomaaliyeedna ay dadaal badan ay ku bixisay sidii saameyntaas eh, looga hortagi lahaa eh, ganacsataduna ay doorkooda u qaadan lahaayeen dowladduna ay diyaar u tahay inay ganacsatada ay wax kala qabato xagga een, eh, si dalka uusan u gelin eh, raashinkuna uusan gaabso u noqon ama daawada ama waxyaabaha laga maarmaanka oo daruuriga ah ama qalabka loo loo isticmaalo eh, muxuu ahaa eh, xagga nadaafadda eh, intaba marka wuxuu ahaa shir eh, ganacsatada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsigu ay runtii aad eh, uga doodeen oo aad ay ganacsatada ugu soo bandhigeen fikirkooda waxyaabaha laga maarmaanka u ah in wakhtiga een, dhow la qabto iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah in wakhtiga dheer la qabto si ra-iisul wasaaruna runtii wuxuu ku nunuucsaday in loo baahan yahay in caafimaadkeenna dib loo habeeyo in caafimaadkeenna la dhiso in waxyaabaha essentialka ah oo muxuu ahaa runtii laga maarmaanka ah oo caafimaadkeenna u baahan yahay ee, een, haddii annagu ee, ganacsato ahaan iyo dowlad ahaanba een, inaan gudaheennana wax ka qabsanno Ka- wuxuu ahaa shir ee, runtii een, waxyaabo badan ay ganacsatadu ku soo bandhigeen ee, shir faa'iido ballaaran leh een, ee, runtii ganacsataduna fikirkooda aad ay u soo bandhigeen waxyaabaha ay soo bandhigeenna ee, runtii waxay u soo gudbiyeen ee, muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsiga intaba waxayna samaysteen guddiyo arrintaas een, runtii dabagal ku sameeya oo labada- iyadoo labada gu- eh, guddi ka kooban eh, ganacsatada iyo guddi ka kooban xafiiska ra-iisul wasaaruhu ay arrintaas eh, runtii ay dabagal ku sii samayn doonaan si dowladdu ay uga qaadato tallaabooyinka ugu habboon marka waxyaabaha kaloo halkaa laga soo jeediyey waxaa ka mid ahaa inaysan hadda waktiga dhow aysan eh, runtii dadka soomaaliyed inay isdejiyaan in eh, dalka hadda ay taallo een, cunto ku f- eh, ku filan in muddo ah in dalka ay taallo een, eh, runtii daawo ku filan in muddo ah Een, eh, wasa- dowladduna waxay halkaa ku soo bandhigtay in een, eh, tallaabooyinka ay qaaday oo muxuu ahaa ay yihiin kuwo shacabka soomaaliya lagu daryeelayo kuwan lagu xakamaynayo cudurkaasi inuu dalkeena soo gelin maadaama uu yahay eh, mid la isqaadsiiyo oo runtii muxuu ahaa eh, ku gudba xagga socdaalka marka eh, ganacsaduna aad ay u soo dhoweeyeysay tallaabooyinku dowladdu ay qaatay waxay eh, runtii aad ay u soo dhoweeyeen een, eh, dowladdana wa- waxayna halkaa ka ballan qaadeen inay dowladda ku taageerayaan eh, tallaabooyinka ay qaadeen Eh, wuuna sii socon doonaa runtii een, eh, ganacsatada iyo een, eh, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo qayba- iyo wasaaradda ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee ganacsada- ganacsiga inay arrintaas een, sii amba qaadaan marka een, mustaqbalkana muxuu ahaa runtii caafimaadkeenana eh, waxyaabo badan oo ka dhiman dib loo dhiso ganacsaduna waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin inay wixii maalgashi ah ama ay ku sameeyaan xagga eh, caafimaadka Een, arrimaha kale ee xagga muxuu ahaa cuntada iyo xagga daawadana ay wax muuqda ay ka qaban doonaan dowladduna ay ka qaban doonto kaasi wuxuu ahaa wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali xasan oo ka warbixinayay kulankii xalay ay yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaan qeybihii ugu horeeyey ku guda jirnaa
waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala hadleen hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte barqa wanaagsan ayaana habad idinka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay shirkii wadatashiga garoobe ayaa ka soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga ee maamulka puntland wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawed oo warbaahinta u akhriyey qoraal ay soo saareen ayaa sheegay inay diidan yihiin in qodobo ka mid ah warmurtiyeedkii shirkii garoobey ka dhacay oo eedeemo culus loogu jeediyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay ka xun yihiin ereyo ilhaano ku ahaa dowlad goboleedyada kale wasiirka ayaa sheegmaha culus warmurtiyeedka loogu soo jeediyey dowladda dhexe aysan ku jirin qodobadii shirka looga hadlay sidoo kalena ilahaano warmurtiyeed loogu geystay dowlad goboleedyada kale dhinaca kale wasiirka ayaa soo dhaweeyey booqashada madaxweyne dini uu ka tegi- uu ku tegi doono magaalada caasimadda ee muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa kale uu soo dhaweeyey shirka madaxweyne dini uu ku casuumay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka si looga wada tashto xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka dalka ee dhowaan la filayo inay dalka ka dhacaan barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaan ku gudi jirnaa dhegeystayaal reediyo cadaado ayaa si toos ahna nooga maqlaysaan markaan dib haddaan ugu laabano dhankaasi magaalada caasimada ee muqdisho wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa muqdisho ku yeeshay kulan ka dhan ah xildhibaanadii cusbaa ee dhowaan lagu dhaba looga dhawaaqay magaalada beedhabo ee xarunta kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa xalay magaalada muqdisho ku yeesheen shir looga soo horjeeday xildhibaanada cusub ee maamulka koonfur galbeed ee dhowaan lagu dhawaaqay wasiirada iyo xildhibaanada shirka yeeshay oo ka soo jeeday deegaanada hirshabeelle iyo galmudug ayaa si cad uga soo horjeestay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay in keliya laga siiyey sagaal mudane wasiirada shirka ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga maxamed abuukar islow ducaale wasiirka boostada iyo isgaarsiinta injineer canshuur wasiirka ganacsiga cabdulaahi cali xasan iyo wasiiro ku-xigeeno ka tirsan xukuumadda xasan cali kheyre warar lagu korsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye uu ka baaqday shirka islamarkaana xildhibaanada iyo wasiirada ay doonayaan inay su-aalo ka weydiiyaan suluuga ku aadan xulitaanka xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan lagu dhawaaqay barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaan qaybihii dhexe ku gudi jirnaa dhegeystayaal reediyo cadaado ayaa si toos ahna uga maqlaysaan barqa wanaagsan ayaan habadeeda ka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo waxaa lagu soo waramayaa tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus oo gaartay koo iyo toban kun oo qof tirada dhimashada xanuunka coronavirus ayaa kor u dhaaftay shan kun gudaha yurub waxa uunu si daran ugu faafay talyaaniga sbein iyo jarmarka waxaana soo tabinayaan waxayna soo tabinayaan inuu sare u kacay cudurka ayadoo dhimashada adduunka adduunka dhan ay kor u dhaaftay koo iyo toban kun oo qof talyaanigu wuxuu shaaca ka qaaday lix boqol labaatan iyo toddoba dhimasho oo dheeri ah jimcihii wadarta tirada dadka uga dhintay talyaaniga cudurkaasi ayaa hadda gaaraysa afar kun iyo soddon iyo laba qof waxaa sare u kacay tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus gudaha waddanka sbein oo waxay gaartay tirada dadkaasi kun iyo laba kun iyo laba qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi sbein ku dhowaad labaatan kun oo qof ayuu ku dhacay cudurka gudaha dalka sbein halka kun shan boqol siddeetan iyo siddeed ay ka bogsadeen cudurkaani xog ay soo aruurisay jaamacadda jones ee dalka Mareykanka ayaa waxay muujisay in in ka badan laba boqol lixdan kun oo kiis in ka badanna boqol lixdan iyo lix wadan halka siddeetan iyo toddoba kun oo qof oo badankooda ka soo jeedaan dalka shiinaha ay ka bogsadeen cudurkani halista ah ee dhowaan ka dilaacay caalamka saameyn baana ku haya dalal badan oo ka mid ah dalalkani afrika dhegaystayaal waxaa isla soo gaanay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaado xiliyadan oo kale waxaad dhegaysan jirteen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan idinkala dhexbaxo idinka iyo saaxiibada kalamaan
warnimayow reer kalamaaniyow soomaali waxaan dhihi lahaa midnimiya ismaqalbay nafluhu magac ku yeeshaan soomaalay mabda'a aan arkiyo kala maqnaanteenno oo waxaan martabad nool ahayn laga macaashaaye haddii aan maqaawiiri tarin miyir qabtoo fiican mudantiyo mashiikhdii haddaan loo masalo doonan musaabaxan aan laga dalbinoo maalik loo noqonin ama aan macsida laysku dayn lagu mabeebahday mawjaduhu waxay idinla tegin mool badweynta war horta maabuudka hoobana faranti eedan ma hadsante laakiin mashaa'icdaad sheegas amaamadii gameene suyuda galileegniyow marna culummo kama maarantide muranka maadaysi hayehe xerti macallin maxamuud maa beriga geedka kalamaanka soo qayb gashay war culimmadu markii ay dhaheen nukleer baa naloo adeegsaday kadib siyaasadda way ka tageen injina mar horea ugu dambayso kenya iyagoo dhiiqa ka taltallaabsanayaan telefishinada ka daawannay marka maxaaxantooda idintaba dhigay aallo horaa waxaa loo yidhi shiiqii loo sheeko xumeeyo waa mas'alo xumeeya waxaa kaloon dhihi lahaa wadaadkiiyo siyaasigai qarniga wax isma dhaamaan war anna waxaa maqli jiray wadaadkii jadboodiyo casrigu waa isdilayaan arroogabaygan waa lagu laxaboonaa war maanta waxaa dhaqan galay duulumaadyada caalamiga ah ee dawladdu tiri waa la joojiyey xataa amarka dawladdu maanta hargeysa u ka dhaqan galay diyaarad laga leehay imaaraadka oo hargeysa ku degi rabtana waa laga celiyey somalilanna waxay tidhi madaxtooyada soomaaliya ayaa weerar cirkaa nugu soo qaaday war adeer annagu soomaaliya mar horenu ka goonee maxaa lagu salliday war soomaalida inta la salliday baa la isku wada salliday wixii isku sallidanna ha isku sallidnaadeen adiga laftaadu sallid baa tahay ee naga soco maanta hore markiid salli guraysiin darinmaad wayseen adan asaaba masalle magaar ee garabkiin saarnya ama minka tugudaasoona longogaayna war soco adiguba sallad yahow sallad ku dhaansada war amarka dawladdu hadduu dhaqan galay ilaa intee sii soco doonaa war amarkuun dawladda afgoo ii muqdisho intiin dhehayta ka socda waaye oo hargeyso ka fuliyaa liyaabsanaana warmada isaaqow ayadoo jidka soddonka la tegi waayey ayaa xuduudda kenya la soo xiray mawaalinta adugu war hirshabeellaba iyadoo amniga jowhar isugu weysi ayay beledweyne ciidamo geysi war idinku amar dheer aad ka hadlaysaane kaamirooyinkii ku xirnaa isgoysyada dabka iyo shaqaalaha ee maalmo ka hor la qarxiyey ayaa haddana mar kale la qarxiyey war aniga waxaa umilay kaamirooyinkan waa biri ku yeelo inay shaqaynaynin sababtoo maalin kasta qaraxa lagu xidhaa dadka ku xidhan ma sheegaan war islaana hadda ka hor raadiya laga haday mid dariskeeda u tagtay waxay tiri raadiyii lala teg tii waxay ku tiri qowqowlaaye raadiyo waa laga qaaday maxuu u dhihi waayey marka waxaan la yaabanahay kaamirooyinka waana la qarxin rabaa xataa ma dhihi waayeen aryadhaha anigu waxaan la yaabanahay kaamarooyinka saacaddii kuwii hore la qarxiyaa kuwaana la qarxiyey mugga anigu waxaan la sii yaabanahay askartu meelahay taagtaagan tahay saldhiguna waa u muuqdaa kaamaroodhinkina waa la qarxiyey ma wada shaqayn hoosaa jirta mase shaqagebyaa jirta walaweynay indhaha ku arki weydeen kaamarooyinka waa beri ku yaalla ee hargayso ku arkaysaan ayaan la yaabanay warnamiyow meeliisan kafiiriyaasan arantamasinka jirta ciidanka kaamirooyinka waardiilanka waali amaha miinisowgabanhe warmadaya warkaaga amaah baan ka gartae madayn baa ciidanka lagu leeyahy war waxba ma kala ogide in soomaaliya dayntii laga cafiyo goormaa beyla kuu sheegay aryadhaha xabad idinkoon daalin how ducaala beyle duur cidla deeqtaalow iska daldaasha ducaala beyle duur cidla deeqtaalow iska daldaasha maahino war keligii ma daldashee dad badana la daldashee maxaad keligii u sheegaysaan war waxaan maqli jiray beeni maxay tari booroman ka imiya marka wax aaminaba beyla idinkala jooge burcaddiinna maxaad u arki weydeen nin gabyaa wuxuu yidhi gaboosow hilbaha daarka laga doonay baan duxii ku laabnay hal waraaba cunay baan mar kale weelka loo culanna waa jirta xeerka oo la dhowriyo xuquuqdii waddanigiiyo ma la nacay xisaabtii ma xisaabaay nabaddii noo la ogoshae ninkaa muwaaliya aryaadhaha war ma haysiina beriga magaalada jawhar kabaradiqaadka lagu gedi jiray beriga qaraa lagu gadaayey mugga waxaan soo xusuusnay allaha u naxariistay abwaan abshirbacadle mar uu dhihi jira qaraayaa moosa qaadkaa roon kaqaalyaarkaana quud maacan qarayaa moosa qaadkaa roon kaqaalyaarkaana quud maacan abdulow abwaan abshir bahadliilaheen nahriisa oogtumaanka haasidii madeeyow ma maydaan hoow kunabaa ma hee dhihi jirine warnamiya war mahaytana dawladdii koonfur galbeed hata idime dhulku qutumyidi madeeyow ewel ma luga dad kaley ku rargi jirtay waxaan maqli jiray ku dayo puntland ku dayo marka puntland baa dhihi jirtay dawladda puntland maanta maday isaaq ma wuxuu keenay dawladda koonfur galbeed war puntland warkaa way bedeshay oo iminka waxay bilowday ku daya somalilan ku dayo ciir iyo labeen waa sidii duul walaalaahe lagriixaa ku dhaca looy hadday subaga diidaaye adinkaa xishoodkiii ka tegay sharaf la dhowraaye xabsi waxaad ka dheeftaan balaan dib u ilaalayno runtaa waxaan wal hiire garandumisu tiidiya kala baydhowmayba kudhiyay baarlamankii koonfur galbeeda leka dhawaaqi sagaashin iyonay shan hiliban oo koonfur galbeed leta leka dhawaaqi haani horna maylaaray shariifa sanga shiraysadu dooraday he owlaadin hiiridaalaaray haano u suban ahtali suubi muran kow waaye hadda warraallaha una galmudug siifmaniingalne war baarlamaanka koonfur galbeed waa ku laabasho sababtoo ah madey keerow ufurow eeney aliyow eedan eedan intaba kuma jiraan oo waxay u badan yihiin aways iyo mukhtaar iyo faarax shamse iyo fawsiyo war magacyada aad sheegtay ma kuwii jinka war malaha waa kuwa hindida war runtiin ahaan isin sheegasan hanidhaha badadeen horta madeeyow haddii qof suuq yaraxaad uun haantaa noogula orodaa ha kugu holaacdee cabdullow adigana haantaanu bafalu maluu miyay kugu noqot maluuqhay dhihin korkaagu ha qaace war xildhibaanada koonfur galbeed ee maanta lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah weli maxamed xasan kays kullay kays wuxuu noqon doonaa xildhibaankii u horreeyey ee mooto la booday isaga iyo istaafkiisa aryaadhaha qays adoogii digfeeroo sagsoofan yeerihayo maaqacsanaan arka jira mataqaan warwar ma haysaane madaxweynaha galmudug xaflad lagu taageerayaa maanta muqdisho lagu qabta macalimisaarkiisay ahayd naga tag caleentaadu ha caddaatee waa la taageerayaa lagu yidhi warnimayow caleemasaarka madaxweyne qoorqoor dib baa loo dhigaa la yidhi markii duulaanka koronafayras dalka soo gaaray hadda waxaan u malaynayaa xoraynta ceeldheer iyo xarar dheere inuu ka daba mari doono caleemasaarkiisu war yaa ceelbuur iyo galheriir ma elowd war waxaan maqli jiray adoo harar jooga hargaysa xoraynta ayay kiciwaaga waxaa ka hagaagsan adoo halkan joogo kacaanka u heesta markaad nabad iyo nolol maad u heestaan waxba qabsan maysaane wacadaynaysan hiliqhiliqdaas taardhulaad iyo qoorqoor kaa yeelayna waxbaha ku daalin warnimayow gudoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf wuxuu yidhi guud ahaan howlihii garsoorka dalka waan joojinnay waana la joojiyey sidoo kale booqashada maxaabiista warnimayo waagii soomaali soomaali ahayd dowladu dowlad ahayd madaxu madax ahayd ciidanna ciidan ahaa sarkaalkii dadaalo waajibkiisa guta waa la abaalmari jiray hadda xaaladdu waa isbeddeshaan u maleeyey waajib gudasho layskuba abaal mariyee waa laysku ciqaabaa hadda waxaan maqlay sarkaal maxamed daahir la yidhaahdo oo ahaa taliyaha amniga kumaanda boliisiya waajibkiisii markuu siduu ahaa uu u gutay waxaan maqlay in la xidhay xilkiina laga qaaday war ma wax taliya ha sheegin ha sheegi yidhi buu sheegay war waxaan maqlay sarkaalku inuu sababsaday ciidamo koofiyad cas oo ra'yisul wasaare khayrre hor socday oon lagu soo wargelin oo iska soo galay kumaanda booliisiya inuu hubka ka dhigay kadibna khayrra yidhi ha la xidho xilkana ha laga qaado sarkaalku libaax laba maaha ma maqal miya xaguu ka keena xiniyaha uu askarta khayrre hubka uga dhigayo war waxaadnaan u daalin dowladnimadii la arki jiray iyo dowladnimada casrigaah isku mid ma ah farqigaana u dhexeeya oo hadda maxamed daahir markii uu xilkii loo igmaday dhab ugu soo xaytay oo xeelad iyo xoog ku daray rag isxilqaankiisa miyaa xarig abaal looga dhigay waa xujiya yaabe warwar ma hayside waa qalaama rogad sheekadiiyo qar iska tuuriyayse wiil kastoo isqaadiyo maxaa qayre kala haysta aryaadhaha anigu waxaan arkaya shuuto jaamacad fadhiye ma macallinka jaamacadow suuratumaa'ida ku akhrihaayay war shalay shuuto waa la xukumay waxaana lagu xukumay bugga jaamacadda inuu difaacdo weliba wax qisha ma samayn kartidaa la yidhi war hadda ka hor waxaa la yidhi jaamacaddii ummadda ayaa waxaa dhiganaya maxamuud geelle yuusuf oo ahaa guddoomiyaha maxkamadda badbaadada qaranka kadibna toban daqiiquu dib uga soo dhacay jaamacaddii kadibna barofesoor tuur yare la dhihi jiray wuxuu yidhi adeer meeshaanu maxkamaddii maahane bannaanka uga bax jaamacadda marka la ogaayo ninku si kastuu madax u yahay galaas hadduu fadhiyo waa arday ardada ka mid ah warwar ma haysiina gaalkacyo jaakada qaraxya ka buuxaana lagu qabtaa la yidhi warwar ma haysiina ciidamadii doolow la geey ayagaa isku bilaaway warnimayow arrin cusub baa soo baxday waxaana la yidhi ciidamadii dowladoo jannaa la qabsaday weli kama soo bixina sidii bay gacanta ugu hayaan marka ii bandhee aan kaaga baxeedii waa laga gudbaan u maleeyey war naga taga ciidamadaas bu'aal ay u jeedaanaa la yidhi war ciidamada jannaa la qabtay haddaanay dib uga soo bixin dallacaad bay mudan yihiin warnimayow nin agaasimo ka ah macadka cilmibaarista heritage wuxuu yidhi al-shabaab waxaan u soo jeedinayaa ka hortagga cudurka koronafayras awgiis inay dowladda soomaaliya la galaan hal sano oo xabad joojin ah inkastoo ay fiicneed inay dagaalkaba naga joojiyaan warwar mahaysiin madaxweyne deni wuxuu yidhi muqdishoaan tegaya warnimaya waxaan dhihi lahaa mucaashaq anoon la yaabin jacaylka naftiisa yaaban markaan isagii la yaabay muxuu dadku ila yaabay markaan daayarteenna yaaban la yaabay la yaabyadooda maxaa iyagii ka yaabshay war yaabna ma taqaanin annaga hortaa yaabna naga dhegaysa yaabka in dhoweyd ba yaab yaab dhaliya yaababaa jiray ummad yaab la yaab lihi ku dhacay oon iskula yaabin yaabkay iskala yuururtana uunku kula yaabay oo yaabka yaabkiisa iyo yaab isugu biiray oo yaabba yaab kala baday oo yaabban baa tahay siduu yahay ninka u yidhi dadaan hadal ka yeelaynin ama yuu yihi iyo yuu ka yahay keliya yeerayso oon yaasiinshihiis iyo aqoonkii wax ugu yaallay dad yooyootan hoosiyo khilaaf jeer la kala yaacay oo dhex yuururaan kuman yaxaas yaab ma hurayaane yaab yaabbanay yaad la sugi yaabka ka hor yaalla
nagadheeya yaabka ilaahay nagama yaabshee
aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada galamaan guud ahaan dhegaystayaal waxaa jecelahay inaan intaasi ku soo afmeero barnaamijkii falaqaynta wararka reediyo cadaado aad kala socotay reediyo cadaado siddeed siddeed dhibic shan megahertis barnaamijka maanta waxaa halkan idinkaga tebinaya anigoo ah maxamed aadan karaama waxaana soo saaray cabdifitaax soomane barnaamijkani mid kaloo ka qurux badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iyo hoystii bilowga barnaamijka idiin ballan qaaday
Somali u diida ceeb, naftina u diida cayib. Somali u diida ceeb, naftina u diida cayib. Macnaa dabeecadiisa, micnaa daad ku dhex qado. Dhulkeenna dabeecadiisa, micnaa daad ku dhex qado. Labada webi ee dureera. dalagacii dow wanaagsan abuurka ku daadi weeyo khayraadka ka doona weeye siduu geelu hawd u daaqo laguna u diignaahiyayso danyarteenna eegto siday diigtu ugu taallo labadu isdaabooli waayo dunidu waynagu la yaabtay dunidu waynagu la yaabtay wey dadyow dadyo ku dadaala nabadnabad somali u diidacay naftina u diidacay somali u diidacay naftina u diidacay Keenaa dabeecadiisa, dabayshiyo cimiladiisa. Dhulkeenaa dabeecadiisa, dabayshiyo cimiladiisa. Badweynta dhanee ku dayran, kalluunka dabaalanaya. Dubaxadu siday u taallo, siday macdan tuutangiigto, siduu arigu dareero uga dhaaysta wanaysa istilkeenna eegto dalkeenna xasuuqadiisa
الصمالي وطيق عين الله احكينا وطيق عين الصمالي وطيق عين الله احكينا وطيق عين الصمالي وطيق عين الله احكينا وطيق عين الصمالي وطيق عين الله احكينا وطيق عين الصمالي وطيق عين الله احكينا وطيق عين الصمالي وطيق عين الله احكينا وطيق عين نفينا وديد عين